goordhow ayaa lagu wadaa in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu hadaljeedin ka sameeyo fadhiga golaha shacabka balse waxaa goordhowe saxaafadda si kooban ula hadlay iyo mudnaashi fadhiga soo xaadira guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal guddoomiyuhu wuxuu sheegay in aan hadda loo joogin arrinta la xiriirta muddo kordhin iyo dooda maalmihii lasoo dhaafo aad u horeysay baraha bulshada wuxuu sheegay guddoomiye maxamed mursal in fadhigu uu quseeyo golaha shacabka aqalka sarena qayb aysan ka ahayn sida uu sheegay goordhoweed guddoomiye maxamed mursal wuxuu sheegay haddii lagu heshii waaye qaraaradii ay meel mariyeen hay-adaha baarlamaanka in go-aanka u yaalla baarlamaanka soomaaliya waxaa la taagan mudanayaal ka tirsan golaha shacabka xildhibaan fawsiye xaaji xildhibaan maxamed xasan iyo xildhibaan daahir mijesow aad baad u mahadsantihiin hadalkii guddoomiyaha golaha shacabka ee goordhawad uu jeediyey maxaa loo fasira kara
runtii waa mahadsan tahay abdiqaadir hadalkaas dee runtii dad soomaaliyeed maanta waxay u dhegataagahayeen kadib markii uu soo fashilmay shirkii dhusmareeb ee rajada weyn laga lahaa in golaha shacabka oo madaxweynaha horey baarlamaanka labadiisa gole fariin ugu soo diray golaha shacabka maanta kaalintii labadii gole ay qaadan rabaan oo meeshaasina ay foodo ka dhici doonto extension na aad ay dadku uga welwelsanaayeen inuu halkan ka soo baxo oo toddobadii daqiiqo wax u eg halkan ka dhalato sidaa darteeda annaga oo ah dadkii ka aragtida duwanaa xukuumadda hadda jirta ayaan waxaan guddoonka u sheegnay in guddoonka wakhtiga kulanka bilowgiisa uu caddeeyo laba eray oo ah in maanta golaha shacabka keliya uu yahay kulankan madaxweynaha uu ku casuumay in golaha aqalka sare ee meesha ku jira ay isaga baxaan maadaama guddoonkoodii aan qayb ka ahayn sidoo kalena madaxaana ahayn doodda maanta taagan muddo kororsi ayna noqon karin keliya ay ku koobnaanayso madaxweynaha aragtidiis halkaa inuu ka jeediyo halkaa wixii ka dambeeyana dee wixii ka dambeeya golaha shacabka iyo aqalka sare iyo ummadda soomaaliyeed dadka siyaasadda kala dhaxaysay arrintaas ay ka hadli doonaan wixii uga aadan
aad baa isha loogu hayaa fadhiga maanta doodo badan baa taagnaa madaxweynahaad filaysaan hadalka guddoomiyaha ujeediye ahayd inaan exession jirin waddankuna baarlamaan go-aan gaari doono see loo arkay
waxaan u malaynayaa inay tahay guddoomiyuhu wuxuu ku hadlay hadal dastuuri ah oo saxa isagoo afartii sannadood maaragtay ee lagu heshiiyey ee baarlamaan ee constitution ku qoraa uu maaragtay fulinayo waajibaadkii saaraa waxay u eg tahay in dood adagi ka soo bixi doonto maadaama laba loo kala qaybsan yahay waxaase muhiima aniga kolleyba aan jeclahayna dadkana la wadaago dadka dhagaysanayaana ay mar kale maqlaan weligeed laguma heshiinayo doorasho qof iyo cod aan ahayn oo qabiila laguma heshiinayo oday iyo sidaa maanta laysu qabsaday sanad ka hor baan lahayn labaan lahayn afar sano ka hor baan lahayn ha laga baxo doorashadan dadban ee aan lagu heshiin doonin because qof waliba wuxuu rabaa inuu isagu ku soo baxo ha la galo xisbiyadii dalka dantu taasay ugu jirtaa waxaa looga gudbayaa in baarlamaanku intay wakhti siiyaan wakhti siiyaan muddo loo qabto si doorashada xalaasha ah loo galo oo laga baxo tan qabyaaladda ku fadhida laguma heshiin doono xildhibaan daahir aad bay dadku ishiidu ku hayaan wakhtigu uu dhammaaday hay-adaha baarlamaanka madaxweyne marka kulankan muxuu ka dhigaya maanta waa mahadsan tahay hadalkii guddoomiyaha baarlamaanka waa hadal dastuuriya siday u sheegtay wasiirad foosiya baarlamaanka soomaaliyeedna waxaa looga fadhiyaa bacdal hadaljeedinta madaxweynaha in xilliga dalka uu doorasho rasmi aadaya maadaama lagu fashilmay shuruucdii aan ansixinay iyo muxuu ahaay dowlad goboleedyadii iyo wixii oo dhanba lagu soo fashilmay sidau sheeganay oo dadkii dhuusmareeb tegay ay hadda dayre ka wadaan baarlamaanka ayaa looga fadhiyaa in ay cayimaan xilligii doorasho ay dhici lahayd ogoobow meesha ha ka saarin baarlamaanka horay wuxuu u ansixiyey maandateka baarlamaanka wuxuu ku eg yahay markii lasoo doorto xildhibaanka kale marka madaxweynuhu kuma jira meeshaas
wallaahi hadde sidii hadba loo dhigo ayay noqonaysaa laakiin waxaan dadaa ku dhegaysanaya baarlamaanka waxaa bedelay baarlamaan lasoo doortay waqadiga qodobka laakiin hay-adaha kale fulintu maku jiraan hay-adaha hay-adaha fulintu wuxuu ugu qoran yahay sida ugu qoran yahay ayaan rabaa inaan u tabliiqiyo hay-adaha fulinta hay-adaha fulinta hay-ad walba tii la dooranayana markii la doorto tii muxuu ahaay fulin ah oo muxuu ahaay hay-adka la-ana ayadana wakhtigeeda markii hay-addii bedeli laheed ay timaada ayay ugu egyahay waa qoraal oo qoran oo qof walba internetyada laga fiirsan karo xildhibaan fawsiya go-aanka la fili kara ee baarlamaanku gaari kara labada aqalan kala jeeda baarlamaanka hadday wada fadhiistaan maadaama wakhtiga dhammaaday muxuu noqon karaa hadduu soo koobay
ma ku noqon karaa su-aashay buuxda
labada gole go-aanka laga fili kara maadaama war gudoomiyuhu baarlamaanka go-aanku yaala u yaalaa go-aankuna baarlamaanku labada aqal yahay muxuu noqon karaa go-aankaas ha muxuu noqon karaa horta waxay ku xidhan tahay sida loo labada dhinac ay lobby u sameeyaan ay- ay- ay campaign u qaadaan bay ku xidhan tahay cod baanay ku xidhan tahay wuxuu noqon karaa in la yidhaahdo waqti hebel doorashadii hala qabto waxay noqon kartaa in la yidhaahdo eh, caretaker ha la sameeyo waxay noqon kartaa in madaxweynaha la soo celiyo muddo gaaban waxaanay noqon kartaa in la yidhaahdo guddoonka iyo madaxweynahaba ha la doorto intuba waa opshano dadka meesha jooga ay kala qabaan marka kii oo codka u batuun bay noqon doontaa muxuu noqon karaa go-aanka la fili karo Ee, runtii go-aanka la fili karo een, hal keliya u bannaan waddo kale hadday qaataan baarlamaanka waxay noqonaysaa qaraska tuurnimada madaxweynaha dalka afartii sano lasoo dhaafay uu ku waday ayuun bay ku dhammaan doonaa ayagana maanta madaxweynaha meesha uu taagan yahayna derbiga uu soo taabtay dalka keliya waddada u furan hay-ad ee, muddo kororsi loo samayn kara dalkan ma jirto mana soo dhicin waxaa keliya u furan baarlamankan muddo aan ka badnayn boqol iyo labaatan beri waa in sidii doorasho loo qaban lahaa saamileyda siyaasadeed ee dalkan siyaasadda go-aankeeda ka go-do waa inay kala fadhiistaan si masiirka ummadda soomaaliyeed iyo jiritaanka dalkaba loo badbaaday waddadii kale oo ay aadaan waa qaraska tuurnimo qarankayna halaagaysaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa aada isha loogu hayay arrinta dhuusamareeb iyo natiijo la-aantii shirkii dhuusamareeb ku dhex marayey dowladda dhexda soomaaliya iyo dowlad goboleedyada uu heliyo gobolka banaadir waxaana xilligan aada isha loogu hayaa go-aanada ay qaadan doonaan hay-adaha baarlamaanka ee ka kooban golaha shacabka ee aqalka sare ee soomaaliya xilliganna waxaa la sugayaa hadaljeedinta madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo golaha shacabka cabdulqaadir okey v o a xarunta golaha shacabka